asalaamu calaykum yaali sida loo yaqaano oo dadka badankii ay u garanayaan waa program loogu talagalay dhalinyarada africa subsaharian africada ka socota ka yar shan iyo soddon jir ka yar si loo si loo horumariyo xirfadaha shaqe ee dhalinyartaas programkan yaalina wuxuu ka yimid madaxweyne obama oo programkan isagu iska lahaa maxay ahayd himiladiisa oo bilaabay labadii kun iyo afartii markuuhaas waayo adig maxaa lagugu xushay marka maadaama dhalinyaro badan oo reer jabuuti ah lagaa soo xushay
wallahi de waxaa jirta dee horta waa criteria waxaa la yidhaaho dee horta lagaga qayb galo ayaa jira programka hab lagu xusho ayaa jira habkaa dee waxaa jira dad oo maxay ahayd na su-aalayay oo eegayay maxay ahayd shaqadeeda iyo khibrada shaqo iyo iyo himiladooda iyo waxaa eegayay kadibna dee iyakaa dee na kala saaray oo dee sidaa baan kusoo galay marka keligaa ka socday dalka aan jaarka nahay ee walaalaha nahay ee jabuuti
xaggan magaalada virginia jaamacaddan aan joognay iminka william and mary keligey baan nahay laakiin toban baan nahay jabuuti shan hablood iyo shan inamood ayaan nahay markaas nin iyo meel buu joogaa mid iyo jaamacad buu joogaa maraykanka dhexdiisa dad soomaali ah maaragta dhalinyaro ka timid xagga soomaaliya
soomaali wallahi waxaan arkay laba gabadh iyo wiil aan ku kulannay airportka markaan airportka markaan kasoo degay washington lix iyo tobankii juun ayaan arkay wiil iyo gabadh iyaguna meel kale aadayey laakiin xaggan aan joogo wallahi wax soomaaliya ka socda ma jiro laakiin inaan sooma wiil so wiil soomaaliyad oo cabdi la idhahdo isaguna kenya ka socda ayaa ayaan isla joognaayo
marka barnaamijka inta uu socday waxyaabihii loogaga hadlayay ee xoog lagu saaray ma inoo sheegi karta
wallahi barnaamijku qaybo qaybo badan buu lahaa qaybo badan buu lahaa qaybo cashiro ah oo khaas annaga noo aha qayb kale waxay ahayd side visit wax la idhaaho oo booqasho aan booqanaynay goobo maraykanka ku yaala oo oo taariikhiya iyo aan siyaaranaynay wallahi horta programku program aad u culus buu ahaa oo subaxi aanan ka bilaabeynay sagaalka subaxnimo ilaa habeenka toddobada habeenimo mar sideedda habeenimo aan dhameyneynay intaasna waxaan ku jirna jaamacadda iyo cashir iyo iyo workshop iyo presentation iyo ayaan ka qayb ayaan yaan yaan ayaan wadnay casharadaas aan qaadanaynana de waxay ku saabsanaayeen de nin kastaba shaqadiisa iyo de wuxuu uu programka ugu yimiday imise maalmood ayay idin socdeen casharadaas iyo barnaamijyada
hadda waxaan dhamaynaynaa maanta maanta hadeed waan soo xidhnay caawa la xidhi doonaa markaas shan toddobaad ayaan soo wadnay shan toddoba lix toddobaad ayaan soo wadnay toddobaadkan markay dhamaato markuu dhamaado sabti ayaan aadi doonaa washington annaka shan iyo labaatanka xaggan jooga virginia kaas ahaana magaaladan williamsburg jaamacadda mary william and mary markaas waxaa laiskugu iman doonaa xagga d c dhammaan kunkii dhalinyaro ee africa ka socdo o dhan oo xagga madaxweyne obama lagu yeelan doono shirkii weynaaye samad rodan samadkii adiga waxyaabihii aad soo bandhigtay ee aad la soo shartagtay maxaa ka mid ahaa ee aad usoo jeedisay dhalinyarada kale ee ka timid africa anigu dee waxaan horta ka socdaa waxaan u shaqeeyaa wasaaradda horumarka horumarinta haweenka iyo qoyska ee jabuuti ayaan u shaqeeyaa xaggaa ka ahay mas-uul markaas wax de shaqadooda ku saabsan unbaan unbaan xagga la yimid oo sidii de horumarinta dhaqaalaha ee haweenka iyo horumarinta bulsho ee haweenka aan ay ku saabsan ayaan la yimid waayo ugu dambeyntii inta uu socday barnaamijkan waxyaabihii aad ka baratay ee aad is leedahay oo aad la tegi doontaa wadankii oo aad la qaybsan doontaa dhalinyarada reer jabuuti maxaa ka mid ah wax badan baa ka mid ah waxay ahayd waayo aragnimo aan i biray wax badan oo khibrad aan i biray xagga cashirka ah wax badan aan ka bartay xaggan sida loo maaraynta xafiis xafiiska xaggan khibraddana wax badan aan ka bartay oo networking aan sameynay dhalinyarada isdhexgal aan samaynay dhallinyarada africa toddoba- waxaad- waxaa- waxaan ku sheegi laynay inaan nahay xaggan toddoba iyo toddoba- toddobiyo toban wadan oo africa ah ayaan xaggan ku joognaa marka shan iyo labaatan baan nahay oo ka socota toddobiyo toban wadan oo africa ah oo nin kastaba dee uu- ninka ninka kale ka duwan yahay oo dee khibrad uu isa ula socdo markaas khibradda aan iswadaarsanay iyo casharadii aan qaadanay iyo shaqo xabkii loo shaqaynayay maraykanka aan aan aragnay wax badan ayaa noo ziyaaday